جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلس جئناك جئناك أندلس asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa habeen isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha jamaadul aakhir sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo kataa'ib al ikhbaariye ayaa baahisay dardaaranka shahiid sheekh maxamed mire jaamac oo maalmo ka hor ku shahiiday duqeyn diyaaradaha saliibiyiinta maraykanka ka geysteen duleedka deegaanka kunya barrow jabhadda mucaaradka owale ayaa ku dhawaaqday in laba boqol iyo konton askari oo etoobiyaan ah ku dishay weeraro cagmarin iyo dhabagal isugu jira oo ka dhacay deegaano dhowr ah khilaaf xooggan oo ku saabsan in ciidanka xabashida etoobiya lagu daro howlgalka cusub ee kufaarta afrikaanta ayaa soo kala dhexgalay madaxda ugu sarraysa dowladda ridada soomaaliya howlgallo kala duwan oo khasaa'ir lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kormeer ku marayay goobaha waxbarashada ee wilaayada jubbada hoose ayaa tartan aqooneed u qabtay ardayda machadka qurduba ah ee degmada jamaame جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلس dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roona ah warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan kataa'ib al ikhbaariye ayaa baahisay dardaaranka shahiid sheekh maxamed mire jaamac oo maalmo ka hor ku shahiiday duqeyn diyaaradaha saliibiyiinta maraykanka ka geysteen duleedka deegaanka kunya barrow ilyaas cabdulaahi ayaa inoo faahfaahinayaa
الكريم عن العيون وغاب فالعين تذرف دمعها كسحاب وغدا إلى دار الخلود مودعا صحبا ليلقى في النعيم سحاب وغدا إلى دار الخلود مودعا صحبا ليلقى في النعيم صحابا
taariikhdu waa mid socoto oo ay isrogayaan bogaggeeda waxaana maalin walba oo ka mid ah jihaadka mucaasirka la sagootinayaa halyey ka mid ah halyeeyadiisa oo uu allaah u rumeeyey riya uu in badan ku tahmayey iyo darajo ay adag tahay inay gaaraan afraadda u rabbi run sheegay mooye habeennimadii ay taariikhdu ku beegneed afar iyo labaatankii jamaaduthani kun afar boqol afartan iyo lix hijri waxa uu allaah doortay mid ka mid ah fursaantii jihaadka waalid sheekh ah oo saaxada la isku hardinaya taagnaa wax ka badan afartan sano oo ka mid ah cimrigiisa waa sheekha mujaahidka ah maxamed mire jaamac waaligii wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya basharku waa markhaatiga nool eh inta ka warbixisay taariikhda sheekha waxay isku waafaqeen inuu ahaa shakhsi ku suntan afgaabni ka dhabaynta hadafkiisii ahaa inay saramarto kelimadda allaah iyo zuulinta baadilka u garab raaricinta walaalihiisa jihaadka weji furfurnaan iyo inuusan isdhigan isagoo da' ah oo uu ka doorbiday inuu sida ay tahay u guto waajibka ay saareen walaalihiisa jihaadka marka laga soo tago bayaankii afarta bog ahaa ee ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab soo saartay lix iyo labaatankii bishan kaasoo looga tacsiyeynayay istishaadka sheekh maxamed mire jaamac dhanka kalena looga hadlaya masiiradiisa jihaadka iyo taariikh nololeedkiisa waxaa mar kale maanta la nashriyey kelimad dardaaran ah oo magaceedu uu yahay wayattakhida minkum shuhadaa oo uu shiiqu ku taabanaya jawaanib kala duwan taasoo gaaraysa ilaa muddo shan iyo toban daqiiqo ah oo uuna baahiye kanaalka wararka ee kataa'ib ikhbaariya ugu horrayntii sheekha oo garwaxsan qorigiisa kuna labisan darayska ciidanka hoosna harsanaya raayada tawxiidka ayaa farriintiisa koowaad waxa uu u diray guud ahaan ummadda muslimka ah gaar ahaan shacabka soomaaliyeed isagoona u sheegay in cadowga maanta ku soo duulay caalamul islaami keliya ujeedkiisu uu yahay inuu zuuliyo oo uu dhulka ku daro diinta rabbi sidaa darteedna la raba in muslimiinta ay diinkooda ku dhagaan lana dagaalamaan cidda kula dagaalanta diinkooda si maalinka aakhira ay u badbaadaan kelimadda ugu horeysa waxaan rabaa inaan insha allahu tacaala aan kula hadlo ummadda muslimiinta caamatan gaar ahaan shacabka soomaaliyeed waxaana rabaa insha allahu tacaala inaan u sheego oo aan leeyahay ummadda muslimiinta ah cadowga ku soo duulay caalamul islaami waxa ugu horeeya oo uu la dagaalamayo oo uu rabo inuu suuliyo waxaa weeye diinta islaamka si markuu qofku uga badbaado khasaarada aan khasaarada kale ka dambaynin waa inuu diintiisa ku dhago oo uu allah tabaaraka wa tacaala awaamirtiisa uu qabsado cid alleh ciddii ka hor imaatana inuu ka hor yimaado oo uu kula jihaado si uu aakhiro u badbaado sheekha ayaa kelimadiisa sidoo kale waxa uu kula hadlayaa guud ahaan mujaahidiinta caalamka ee ku sugan thuquurta kala duwan isagoona u sheegay in maanta uu soo muuqday ififaalaha guusha loona baahan yahay in la ilaaliyo wadajirka iyo daacada umarada iyo in mujaahid walba uu ka soo dhalaalo halka lagu beego qodobka labaad oo aan ka hadlayo waxaa weeye waxaan la hadlayaa dadka mujaahidiinta ah oo caalamka islaamka maanta jooga waxaa muuqata horta bishaaraa muuqata ilaahay tabaaraka wa tacaala ha inoo soo dadejiyo mujaahidiinta waxaan leeyahay meel kastoo ay joogaanba iyo faqri kastoo ay maanta joogaanba waxaan leenahay mujaahidiinta waa in la ilaaliyo wadajirka in la ilaaliyo waa waxaan kaloo mujaahidiinta aan leeyahay ee waa in la adeeco umrada muslimiinta midas- midda kale oan mujaahidiinta aan kula dardaarmayo waxaa weeye een, qofka muslimka ah meel ayaa lagu aadinaya rabitaankiisa ma aha meeshii qofka muslimka lagu aadiyo waxaa la rabaa in aan islaamka laga soo gelin fulinta adiga lagugu aadiyo sheekh maxamed mire jaamac oo kelimadiisu ay sii socota ayaa markan waxa uu dardaaran u dirayaa xaasaska mujaahidiinta isagoona kula dardaarmay inay ku dadaalaan tarbiyada ubadka ogaadaanna in ruuxa mujaahidka ah uu ku mashquulsan yahay la xisaabtanka cadowga allaah iyo ilaalinta maxaarimta sidaa darteedna la doonayay in iyaguna ay kaalintooda ka soo dhalaalaan sidoo kale waxaan rabaa inaan kelimada dhaho gabdhaha muslimiinta ah ee maxaa waaye ilmaha mujaahidiinta ah barbaarinaya ama xaasaska ilmaha haya oo mujaahidiintu ay qabaan khaasatan guud ahaan dadka muslimiinta oo ilmahooda oo dhan gaar ahaan gabdhaha waxaa waaye mujaahidiintu ay qabaan mujaahidku wuxuu ku mashquulsan yahay cadowga inuu la xisaabtamo oo uu la dagaalamo oo uu muxuu ahaayeeto idinka iyo waxyaalaha eh, caruurtiina iyo maxaarimta inuu dhowro ilmihii marka adaa adaa la jooga adaa ilmihii haya waxaa la rabaa marka ilmahaas iyaga tarbiyadooda inaad tacliinta islaamka in aad iyo aad iyo aad loogula dadaalo oo ilmihii la tarbiyeeyo sheekh maxamed mire jaamac oo hadalkiisa sii wata ayaa markan waxa uu gunaanadkii fariin u dirayaa guud ahaan umarada mujaahidiinta isagoona allaah uga baryey inuu u fududeeyo culayska iyo mas-uuliyadda ay hayaan ogaadaanna in ummadda muslimka ah ay maanta iyaga fiirsanayso oo ay raayada u hayaan sidaa darteedna la doonaya in guntida ay dhiisha isaga dhigaan oo ay hammigooda ka yeelaan mid sarreeya waxaa kaloo aan rabaa inaan wax yar ka idhaahdo umrada muslimiinta umrada muslimiinta ah ilaahay tabaaraka wa tacaala culays ayuu maanta korka ka saaray marka ugu horeysa waa u ducaynaynaa allah tabaaraka wa tacaala ha u fududeeyo dadka muslimiinta ah maanteetu wax kaloo ay sugayaan ma leh idinka ayaa raayada maanta u wada wax ay idinka rajaynayaanna waxa weeye in aad maantayto khilaafa islaamiya saxiixa inaad soo celisaan baa laydinka doonaya sidaa iyadaa waxaa la rabaa hamigiina caali aad ka dhigtaan ilaahay tabaaraka wa tacaala kuwuu ku xaqiijin lahaa idinka allah idinka dhigo haadaa maa aquul wabillaahi towfiiq
الكريم عن العيون وغاب فالعين تذرف دمعها كسحاب وغدا إلى دار الخلود مودعا صحبا ليلقى في النعيم سحاب وغدا إلى دار الخلود مودعا صحبا ليلقى في النعيم النعيم سحاب
jabhadda mucaaradka awale ayaa ku dhawaaqday in laba boqol iyo konton askari oo etoobiyaan ah ku dishay weeraro cagmarin iyo dhabagal isugu jira ah oo ka dhacay deegaano dhowr ah marwaan moxamed ayaa warbixintaasi inoo si ambaqaadaya wararka ka imaanaya waddanka Itoobiya ayaa sheegaya in dagaallo lagu hoobtay ay mar kale dib uga qarxeen dhowr deegaan oo ka tirsan ismaamullada Ormada iyo deegaano ka tirsan dhulka gumeysiga ku jira ee Soomaali galbeed. Kooxda mucaaradka Ormada ee loo yaqaan OLA ayaa guulo waaweyn ka sheegtay dagaallo culus oo saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacay dhul ballaaran oo Itoobiya ka tirsan. War-saxaafadeed watay sawirro caddeemo u ah waxa ay sheeganayaan ayaa ka soo baxay xafiiska militariga kooxda. ilaa saddex howlgal ayaa ugu muhiimsanaa tafaasiista war-saxaafadeedka waxaana ka mid ahaa weerar kamiin ah oo lagu beegsaday kolanyo gaadiid ah oo ay la socdeen mas-uuliyiinta xisbiga talada haya ee b b xilli ay kolonyadu maraysay gobolka liibaan ee dhulka soomaali galbeed sida lagu sheegay bayaanka jabhadda o l a weerarka waxaa lagu dilay saraakiil ka tirsan booliska federaaliga ah iyo toddoba ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga abiy axmed ee loo yaqaano barwaaqo kuwaasoo ahaa heer degmo khasaaraha ugu culus waxa uu ciidamada nidaamiga xabashida ka soo gaaray dagaallo laisku hilboobay oo labada dhinac ku dhex maray bariga gobolka sheewa wararku waxay sheegayaan in xaddiga dagaalada ay sababeen inay xirinto waddada tareenada ee isku xirta jabuuti iyo etoobiya ciidamada xabashida ayaa dagaalka u adeegsanayay diyaaradaha qumaatiga u kaca ee helikobtarada loo yaqaana kooxda owale waxay sheegtay in weerar qorshaysan oo dagaalyahanadeedu ay ku qaadeen xabsiga dhexe ee deegaanka gooji ay ku soo xureysteen labaatan ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee jabhadda kuwaasi oo halkaasi ku xirnaa jabhadda xureynta ormada galabkeeda militariga ayaa ku dooday in iskugeyn dagaalada ka socda bariga sheewa ay ku dileen laba boqol iyo konton askari oo ka tirsan militariga etoobiya dagaalada ayaa soo gaaray degmada adaabariga oo qiyaastay lixdan kilomitir u jirta magaalada caasimadda ah ee adisababa mas-uuliyiin u hadle owal e waxay sheegeen inay cagta mariyeen gaas ka tirsan ciidanka abiy axmed ayna gacanta ku dhigeen bakhaar ay ku jireen keedada hub ah kuwaasoo u badnaa qoryaha dhashiikaha loo yaqaana sawirro ay mucaaradku ku lareen sheegashadooda ayaa muujinaya hub tiro badan oo ay ka qabsadeen ciidanka xabashida ah wararka ayaa intaas ku darayeen howlgalkan oo ay ugu magacdaleen cabdisabaca oo ahaa hogaamiye kooxda horey loogu dilo oo galaaftay nolosha laba boqol iyo konton askari oo etoobiyaan ahaa islamarkaana lagu qafaashay lixdan askari owal e waxay ku andacoonaysaa in dagaalyahanadeedu iyo xoogga saareen saldhigyada ciidamada nidaamiga abiy axmed ah iyo beegsiga kolonyooyinka mararka ay waddooyinka ku safrayaan ilaa iyo hadda wax waraca kama soo bixin xukuumadda adisababa oo ku saabsan sheegashadan ka timid kooxaha mucaaradka oromada ugu awoodda badan badanaana dowladda etoobiya laguma bara inay xaqiijiso ama beeniso khasaaraha soo gaaray ciidamadeeda mahadsanid marwaan khilaaf xooggan oo ku saabsan in ciidanka xabashida etoobiya lagu daro howlgalka cusub ee kufaarta afrikaanta ayaa soo kala dhexgalay madaxda ugu sarreysa dowladda riddada soomaaliya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixintaasi inoo haya warar kala duwan oo iskhilaafsan ayaa ka soo baxaya mas-uuliyiinta kooxda riddada soomaaliya kadib markii la meelmariyey xeer lagu bedelayo ciidamada atmis oo lagu wareejinayo ciidamada cusub ee isbahaysiga ee u som xeer gaaleedkan oo ay ansixiyeen waxaa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa dhigaya in ciidamada midooda afrika ee artemis si rasmi ah loogu bedelo a u som laga bilaabo bisha janaayo labada kun shan iyo labaatanka safiirka kooxda riddada soomaaliya u fadhiya qaramada midoobey ayaa sheegay in etoobiya aysan qayb ka noqon doonin ciidamada cusub ee a u som isagoo tilmaamay in arrintani ay ku salaysan tahay heshiisyo cusub balse saacado kadib madaxa waxaa loogu yeero golaha amniga qaranka riddada ninka lagu magacaabo xuseen macalin oo maalmo ka hortagay dalka etoobiya ayaa bartiisa ex ee hore loo oran jiray twitter ku sheegay inaana weli go-aan rasmiya laga gaarin arrinta ciidamada etoobiya ayna suurtagal tahay inay ka mid noqdaan ciidamada cusub waxaa sidoo kale bartiisa ex isna ku bogaadiyey hadalkii ninka safiirka u-n-ka u jooga dowladda riddada wasiirka arrimaha dibadda ninka lagu magacaabo axmed macalin faki oo isna maalmo ka hor safar ku joogay dalka masar waxaa la sheegayaa in wararkan iskhilaafsan ee ka soo baxaya madaxda kooxda riddada soomaaliya uu salka ku hayo khilaaf guud oo soo kala dhex galay hoggaanka kooxda kaasi oo ku aadan sida loo wajahayo kiiska itoobiya waxayna dhinacyadan la kala safan yihiin masar itoobiya turkiga iyo eritereya waxaana la rumaysan yahay in hadalkan hadda bannaanka usoo baxay uu sababo in mas-uuliyiinta qaar xilka qaadis lagu sameeyo mas-uuliyiinta ugu sarraysa murtadiinta ayaa aaminsan in ciidamada etoobiya la-aantooda aysan isbuucna sii jiri karin waxayna dadaal ugu jiraan in etoobiya lagu sii hayo soomaaliya wararka qaar ayaa tilmaamaya in dhinacyo ka tirsan kooxda oo ay ka mid yihiin ninka lagu magacaabo xuseen macalin iyo wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ninka lagu magacaabo cali balcad ay taageerayaan in etoobiya qayb ka noqoto ciidamada cusub ee afrikaanta halka kuwo kalena ay diidan yihiin waxaana ka mid ah axmed macalin faqi oo la dhacsan siyaasadaha masar iyo eritrea arrimahani ayaa imaanaya iyadoo isbuucii hore ciidamada etoobiya ay maleeshiyaad badan oo ka tirsan kooxda riddada ay ku dileen degmada doolow ee gobolka gedo halkaas oo uu dagaal culus ka dhacay mahadsanid cali yare howlgallo kala duwan oo khasaa'ir lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya abuuxasaan ayaa inoo faahfaahinaya warkaasi howlgalladan oo isugu jiray ikhtiyaal dil ah qarax iyo dagaallo toosa waxay ciidamada mujaahidiintu ka kala fuliyeen deegaano ka kala tirsan wilaayaadka galgaduud hiiraan iyo baay oo ah wilaayaad kala dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya howlgal qorsheysan oo ciidamada mujaahidiintu xalay ay ka fuliyeen deegaanka waniile ee duleedka degmada ceeldheer waxay la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah dhimashada waa laba askari oo murtadiin ah oo lagu kala magacaabi jiray cabdulaahi macalin abuukar iyo cadaawe axmed xasan dhaawac waa hal askari oo murtad ah kaasoo lagu magacaabo marshaale boosh maxamuud nuur qanimadana waa saddex qori oo ak afartan iyo toddoba ah iyo booshashkooda dhanka wilaayada hiiraanna ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ilaalo ka ah xabsiga magaalada beledweyne waxaana jira khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxaas dhanka wilaayada baay ee dhacda koonfurta soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida itoobiya ee degmada diinsoor waxaana dagaalkaasi liisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan isla baay waxay ciidamada mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada qansax dheere howlgalladan ka kala dhacay wilaayaadka galgaduud hiiraan iyo baay waxay imaanayaan xilli laba maalin ka hor howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen garoonka diyaaradaha degmada waajid ee wilaayada bakool ay ku dileen laba sargaal oo itoobiyaan ahaa islamarkaana miinabaarayaal lahaa sidoo kalena ay ku dhaawaceen afar askari oo isla xabishida itoobiya mahadsanid abuuxasaan ugu dambeyntii guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kormeer ku marayay goobaha waxbarashada ee wilaayada jubbada hoose ayaa tartan aqooneed u qabtay ardayda machadka qurdub ah ee degmada jamaame bashiir muuxiidiin abu ayman ayaa warbixintan inooga diyaariyey wuxuu ahaa tartan xiise iyo xamaaso badan kaasoo u dhexeeyey ardayda machadka qurduba faraca degmada jamaame diyaarinta jeedinta iyo iskudabaridka tartankan waxaa lahaa guddigii ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee dhowaan kormeerka ku tagay jubbada hoose waxaa la tartansiiyey afar majmuuco oo ka tirsan wiilasha iyo gabdhaha wax ka barta machadkan waxaana loo xulay magacyada majmuucaadka qudus khaza aksa iyo duufaanul aksa ugu horeenna waxaa su'aalaha lagu bilaabay majmuucaadka qudus iyo khaza iyadoona su'aalaha laga soo dhex xulay duruusta ay ku qaataan machadka wiilisha su-aasha ugu horraysa waa kan idinka idin imaatay majmuucatu qudus waxay leedahay su-aashan maa huwal kawthar su-aashu waa tafsiir waxay leedahay maa huwal kawthar wakhtigiina waa bilaawanayaa
magacay waa cabdiwaasac xasan cumar tamyiidi saani alkawsaru nahru fi ljanna su-aasha in ay tahay sax ama qalad waxaan siinaynaa insha allahu tacaala ustaadana bismillah alxamdulilah su-aasha su-aal saxa waa si sax uga jawaaba allahu akbar majmuucada xigta waa majmuucatu ghaza oo tamhiida thaani ah su-aashiina dhegaysta waxay leedahay maa macnaa afwaajan تنافس ثقافة وخدمة للغير تعاون محبة ودعوة للخير مدعي وقلود عبد القادر waxaan ka socdaa tamiid alawal waxaan soo jeedin doonaa jawaabta jamaacaatin su-aasha jawaabteeda sax iyo qalad alistaad bismillah waa jawaab sax ah qaybta labaad ee tartanka waxaa baratamayey majmuucaadka aksa iyo duufaanul aksa sidan ayuuna u dhacay tartankooda su-aashkooda waxaa iska leh majmuucatu alaqsa oo ah mustawa thalith baniyin su-aashu waxay leedahay dhegaysta maa huwa cilmu lfiziyaa daqiiqadda waa idin bilaabatay تنافس ثقافة وخدمة للغير تعاون محبة ودعوة للخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقيعي وعبد الشكور صالح عبدي سؤال جوابتي ضد أسكت هو العلم الذي يدرس المفاهيم الأساسية مثل القوة والزمان su-aashaas sax iyo qalad
jawaabta uu bixiyey ardayga ka socday mustawa thalith baniin waa jawaab sax qaybta saddexaad ee tartanka ahaana midkii ugu dambeeyey waxaa tartan cajiib ah u dhex maray majmuucaadka khaza iyo duufaanul aqsa oo horey u soo guulaystay su-aashu waxay leedahay udkurii adduwal almujaawira lisoomaal تنافس ثقافة وخدمة للغير تعاون محبة ودعوة للخير
asalaamu calaykum anigoo magacay ku bilaabay quluud cabdiqaadir waxaana ka socdahay tamiidul awal waxaana u tartamaya majmuucatul ghaza su-aashana la weydiiyey jawaabteeda hadaa isku dayo waa etoobiya iyo kenya su-aashaas sax iyo qalad majmuucata khaza su-aashii la weydiiyey jawaabtay ka bixiyeen waa jawaab saxa
waxay guusha raacday majmuucada duufaanul aqsa oo ka mid ah ardayda macadka qurduba ee degmada jamaame waxaa mikrofoonka la siiyey qaar ka mid ah ardaydii laga guulaystay iyo kuwii guulaystay kuwaasoo si dareen la uga hadlay tartanka xiisaha badan ee ka dhacay gudaha macadka qurduba ee degmada jamaame
alxamdulilaah waxaan ka socdaa majmuucada alkhasa maasha allah kooxdii kale aan tartameyna inkastoo ay naga guulaysteen annaga intaan iska dhicin karna waan iska dhicinay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu horeyn anigoo ku bilaabaya magacayga aamin cali maxamuud cale waxaan dhigtaa maxadka qurduba farcun fii madiinati jamaame wa khaasatan liwilaayati jubba sufla alislaamiya anigoo ka tirsan mustawi thaalith waxaan ka tartamayay duufaanul aqsaa maasha allah maanta shucuurteeda lama soo koobi karo aad iyo aad ayaan u faraxsanahay maktabu tarbiyat watacliim waxaan ka codsanaynaa inay nagu soo celiyaan tartan noocan oo kale ah insha allah ugu dambeynna waxaa goobta lagu abaalmariyey majmuucadii guulaysatay tartankan xiisaha badan ee dhowaan loo qabtay ardayda macadka qurduba ayaa ku biiraya nashaadaadka maalmahan hareeyey degmada jamaame tani markii ay soo gaareen guddigii ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab mahadsanid bashiir guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu